إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo mu'asasada alkataa'ib ayaa goor u baahisay muuqaal lagu soo bandhigay weerarkii lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay koox burcad ah ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku ganacsada gudaha dalkaasi duqaymo lagu burburiyey masjid iyo ceelbiyuud dadna ay ku dhaawacmeen ayaa diyaaradaha shisheeye ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kanada ayaa jaamacadaha gobol ka mid ah dalkeeda ka mamnuucday in ardayda ajaanibta ah ay bartaan kuliyadda caafimaadka dowladda federaalk ayaa sheegtay in diblomaasi etoobiyaan ah ay ka ceerisay magaalada muqdisho xilli ciidamada etoobiya ee waddanka in badan oo ka mid ah ay xog ku haystaan imaaraadka carabta ayaa dowladda federaalka ka saxiixday heshiis uu ku boobayo kheyraadka dalka madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa xasuuqii ciidankiisu ka geysteen magaalada laasacaanood ku tilmaamay wax iska caadi ah isagoo dhanka kale qiray inuu hakad galay heshiiskii ay la galeen etoobiya
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan mu'asasada alkataa'ib ayaa goor u baahisay muuqaal lagu soo bandhigay weerarkii lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka
على دولة الردة المجرمة فكم جندلوا من عميل جبان weerarkan oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo geeri leh ee u dhow deegaanka ceeldheer ayaa waxa uu muuqaalka ku tusinayaa miidadka ciidamada iyo hub kala duwan oo laga furtay tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan filimkan waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada caawa insha allah
بالأحزمة وصانت حمى الشرع أرواحهم وبالنفس ذادوا عن المسلمة وبالنفس ذادوا عن المسلمة
ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay wararkaasi hashim ayaa soo jeedinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah xeryaha ciidamada shisheeye ku leeyihiin gobolada shabeellada hoose jubbada hoose iyo baay haddii aanu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose har ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xera ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin garoonka magaalada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen fariisimo askarta dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin degmada afgooye iyo sidoo kale deegaanka bariire ee hoostaga magaalada afgooye afgooye wuxuu si gaara dagaalku kaga dhacay halka loo yaqaano buundada yar ee magaalada dhanka jubbada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoosingow dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada ah maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada dinsoor halka loo yaqaano xero koowaad ayuu si gaara kaga dhacay dagaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay weerarada xala lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka koox burcad ah ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan gudaha dalkaasi wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in koox burcad ah ay xalay dalkaasi ku dileen muwaadin ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku ganacsada gudaha dalkaasi dilkan ayaa waxaa loo geystay ganacsade lagu magacaabi jiray sulaymaan axmed maxamuud iyadoo kooxda burcadda ah ee dilka geystay ay isaga baxsadeen goobta ma jirto ilaa iyo haatan cid loo soo qabtay dilkan oo uu ku dabafeelayo dilal badan oo dalkaasi sanadihii lasoo dhaafay lagu geysanayo dadka soomaaliyeed iyadoo aysan jirin cid wax ka qabatay dilalka iyo dhaca ka dhanka ah hantida dadka soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika dilalka ayaa aada ugu batay bilahan dambe ee sanadkan miilaadiga oo dadka kiristaanka ah isu diyaarinayaan dabaaldegyo ay dhigtaan duqeymo lagu burburiyey masjid iyo ceelbiyuud dadna ay ku dhaawacmeen ayay diyaaradaha shisheeye ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud warkaasi cali aadan ayaa ka waramaya duqeymo lagu burburiyey masjid iyo ceelbiyood oo ay ku dhaawacmeen dad rayid ah ayaa diyaaradaha shisheeye ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka galguduud wararka ka imaanaya gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in diyaaradaha shisheeye ay duqeyn ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolkaasi kaas oo lagu beegsaday dad shacab ah diyaaradaha shisheeye ayaa duqeyn ka geystay deegaanka caliheelleh oo ka tirsan gobolka galguduud waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan saddex ruux oo rayid ah kuwaas oo lagu dhabiibayo xarun caafimaad waxay sidoo kale duqeynta burburisay masjid ku yaala deegaanka iyo ceelbiyood ay ka cabayeen dadka iyo dunyada dowladda federaalk ayaa ku faantay falkan ay shisheeyuhu geysteen mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay duqeynta ayaa sharaxaad ka bixiyey xilliga la beegsaday iyo dhibaatada kasoo gaartay duqeynta
duhurkii markaas ka dukaday dadka dameeraasha dhaanihayaan biyaa u shugaaya anaa kursigii ku fadhiya yaad marka loo jeeda waa surid gintaarka waa surid waxay ugu dhawtay biya anigu aan fadhaayo waxau ahay caanka la yidhaahdo anuu shaqayahay dadka dadka shacbiga anuu shaqayahay bay ugu dhamatay maygiga dadki dhamay cabay waxaa jira dadki maayo luq ahay cabay yeelo badan isugu jira marka waxa laga wadaya anagu ma naqaan luqta anaga labada waa igu ah midaan kabayaa shaqada lagu gacantaa faa iga jira dadka fiirna ku jira diyaaradaha shisheeye ayaa soomaaliya ka fuliya duqeymo arxandarro ah iyagoona mar walba dadka ay dilaan amaba ay dhaawacaan ku sheega xubno ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanada ayaa jaamacadaha gobol ka mid ah ee dalkeeda ka mamnuucday in ardayda ajaanibta ah ay bartaan kuliyadda caafimaadka mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya dowladda kanada oo ka mid ah kuwa reer galbeedka ayaa cadaadis xoogan ku haya dadka soo galootiga ah dowladdan ayaa qaday tilaabo ay ku dhibaataynayso dadka ku dhaqan dalkaasi ee wax ka bartaa maamulka kanada ee gobolka ontario ayaa ardayda ajaanibta ah ee dhigta jaamacadaha gobolkaasi ka mamnuucay inay bartaan kuliyadda caafimaadka gobolkan ayaa waxaa ku nool soomaalida ugu badan ee ku sugan dalka kanada mid ka mid ah ayaana sheegay in dhakhaatiir xumo ba-an ka jirta mandiqada taasna ay saameyn ku yeelatay bulshada gaar ahaan kuwa dalkaasi u dhalan waxaan kuu sheegayaa horta gobolkan aan degannahay ontario takhaatiirta oo loo yaqaano family doctor ama takhaatiirta qoysaska aad iyo aad bay u yaryihiin soomaali fara badan iyo ajnabi kale oo mataqaanaa ontarian ah ma haystaan dakhtar family doctor ma haystaan waxaa kaloo intaas sii raaca qofka markii xoogaa xanuun uu qabto oo emergency isbitaalka la geeyo meesha wuxuu joogayaa dhowr iyo toban saac si uu takhtar u arko waayo takhaatiirtii ayaa aad u yar waxaa ka mataqaanaa muxuu ahay caawinaya oo keliya narsis ayaa caawinaya ajaaniibta ku sugan waddamada reer galbeedka oo ay soomaalidu u badan tahay ayaa wajahaya cadaadisyo fara badan oo uga imaanaya dowladda kanada taasoo ku caanbaxday la dagaalanka diinta islaamka iyo ehelkeeda dowladda federaalk ayaa sheegtay in diblomaasi etoobiyaan ah ay ka ceerisay magaalada muqdisho xilli ciidamada etoobiya ee waddanka in badan oo ka mid ah ay xoog ku haystaan sida warkaani uu ku faahfaahinayo zakariya cumar dowladda federaalk ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in toddobaatan iyo laba saacadood gudahooda uu dalka kaga baxo ku-xigeenka qunsulka safaaradda etoobiya ee magaalada muqdisho ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya ayaa waxaa lagu magacaabaa cali maxamed aadan iyadoona dowladda federaalka ah mas-uulkan ku-xigeenka qunsulka safaaradda etoobiya ay ku eedeysay inuu ku kacay falal ka hor imaanaya qaanuunka caalamiga ah ee diblomaasiyadeed sida lagu caddeeyey war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka tallaabadan ay dowladda federaalka qaaday ayaa waxay imanaysaa iyadoo diblomaasiyiin etoobiyaan ah la ceeriyey haddana dhanka kale qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa etoobiya kuwaas oo dowladda federaalka ka diiday inay dalka ka baxaan islamarkaana ay joogitaankooda soomaaliya muhiim u tahay amniga gudaha dalkooda balse tilaabadan ay dad badan rumaysan yihiin inay tahay masraxiyad ay doonayso inay ku qalado bulshada soomaaliyeed imaaraadka carabta ayaa dowladda federaalka ka saxiixday heshiis uu ku boobayo kheyraadka dalka warbixintaasi farxaan cali ayaa soo gudbinaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka dardargelisay beecinta kheyraadka dalka ayaa waxa ay mar kale heshiis cusub la saxiixatay imaaraadka carabta kaas oo u ogolaanaya inay boobaan hantida ummadda soomaaliyeed wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk axmed xasan aadan ayaa saxiixay heshiiskan waxa uuna la galay shirkadda dekedaha abudubay ee lagu magacaabo abudubay bortis group heshiiska ayaa dhigaya in shirkadda imaaraatiga ay horumariso dekedaha kalluumaysiga islamarkaana dhisto xarumo iyo saldhigyo kormeer ku sameynaya kalluumaysiga soomaaliya iyo arrimo kale sida ay sheegtay dowladda federaalka heshiiskan ayaa aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaaliyeed ku tilmaameen inuu yahay dano siyaasadeed oo ay dubay ku doonayso hantida dalka dhulka soomaaliya oo la sheego inuu hodan ku yahay kheyraadka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa dhanka kale hardan xooggan ugu jira dowladaha shisheeye kuwa oo doonaya inay gurtaan dakhliga iyo kheyraadka ku jira gudaha dalka soomaaliya warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ayaa xasuuqay ciidankiisu ka geysteen magaalada laasacaanood ku tilmaamay wax iska caadi ah isagoona dhanka kala qiray inuu hakad galay heshiiskii ay la galeen itoobiya warkani waxaa ka waramaya maxamed sheekh isagoo waraysi siinaya warbaahinta ingiriiska ayuu muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka la baxay somalilan ka hadlay duulaankii ay ku qaadeen magaalada laasacaanood kaasoo ciidankiisa ay ku xasuuqeen dad rayid ah waxa uu ku jeesjeesay dhiigga dadka shacabka ah ay daadiyeen ciidankiisa kaasoo ku tilmaamay wax iska caadi ah adduunka oo dhanna ay dagaaladu ka socdaan oo aysan ka koobnayn oo keliya laascaanood iminkana ay qadiyada ugu muhiimsan tahay doorashooyinka laascaanood dhibaataa ka dhacday dagaal baa ka dhacay de waxaa somaalida halkaas yaala iminka doorashaa ujeedaa iyadoo ma jeedo doorashada horta dhamaato qorsheega imaan kuu sheegaya daacadda bisaan ka fahayan qorsheega tembarbaahinta maxaan u sheegaa waxaan imika doorashaan hayaa soo maha dhibaatay dhacdeen waa la odogi ay dhibaato taagan tahay markaa xalkeeda ilaa dadka dhibaatada waa dhacdaa nabad inoo dhacdaaye waa xal u yaallaa dadka ay ka dhexayso dhibaatada caadi baa marka dal aan dhibaato ka jirin ma jirto maraykanka imisa maaluba lagu dilaa arday isku dhigana sameyaan lagu layn maaluba macid baad ayaa tirahdaa dhibaataa dhacdaa qaylisa dal aanu ka socon dagaal ma jiro khilaaf dhexdooda aanu ka jirin khilaafyada adduunku bay ka mid tahay waana la xiriiri doona dhibaatada waa dhacdaa waa la bogsiyo mar wax laga weydiiyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la galeen dowladda xabashada itoobiya ayuu muuse biixi qiray inuu hakad galay heshiiskaas sababo ku aadan kacdoonadii dhinaca kala duwan lahaa ee uu sababay isafgaradkii ay la galeen itoobiya adaaga waran qoladii nin wariyaasha warboobki wax kale kaa shaqaysaan maantana xagga jirtaa maantana xagga jirta laakiin anugu intaan awhayay halka jirtaa kuu sheegi halka wax maraya halkii uu yaalay u yaala weli lama seexin heshiiskii afgarad isfahamkii buu taagay waxaana loo qolowanimaa fiirsanaysaa oo loo wadaa goortii la seexi lahaa inuu dhammaado muxuu hakaday buuq badan baa ka kacay waar waxa saameeyey adaa sheegi doone eh laakiin waxa ka kacay buuq heshiisyada caalamiga imisay socdaa toban labaatan qaar baa ka dhig waxa ujeedada fog lahoo istratijig o dhan waqti badan bay qaataa marka adigu maxaa loo seexi waaya maxaad odhanaysaa waa caalami xagga iyagaa heshiiskayaga dheer oo annagaa murmayno oo wax isku diidiidan ma cid kale oo caalamkaa waxaan ku jirta heshiis waqti bay qaataa badan xasan sheekh ayuu sheegay in dhulka uusan xukumin uu doonayo in wax laga weydiiyo taasna ay tahay mid khalad ah oon waxba laga weydiinaynin madaxweynaha dowladda federaalka waa sidaa uu hadalka u dhigay madaxweynaha somalilan ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi xasan sheekh etoobiya isku qaad etoobiya maxaad ula gashay heshiiska dhulkayga baad boobaysaa buu ku daray qolooyin kaloo laga filina way ku dareen dhulkan uu sheeganayo somalilanadu ka hadlaayana mana iman karo kamana taliyo wuu ogyahay afarista sano kala madax banaana dee markaa dagaal baa la caloobsaday oo masar baa timid oo buuq badan baa la abuuray oo waxaan u malaynayaa dee inay taasi dheeraad ahayd xalla aanay noqonin dhul aanu xukumin oonu haysan bu leeyahay aniga halla soo weydiin aniga aan bixiyo aan xukumo dee dhulkiin shaqa isku maryihiin halkaasaanu kala joognaa afragaadiya ceeb iyo colaad mooyaane inuu soo diro mooyaane halkan dhula kama bixin karo mana xukumo kolkaa maanta awoodan uu la wareegeysanayo waa khalad dadkana wuu lugoynaya murankana wuu sii dheereynaya colaaddana wuu sii dheereynaya warkii alfurqaanno aniga intaa